aragtida madaxweynaha ayaa u dhignayd xeer madaxweyne afar iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan cayimaada muddada qabsoomidda doorashooyinka qoraalka madaxweynaha waxaa lagu yidhi markaan arkay qodobka sagaashanaad ee dastuurka somalilan markaan arkay qodobka lixaad faqradiisa labaad ee xeerka wax kabeddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer namber koob iyo sagaashan laba kun saddex iyo labaatan oo dhigaya in madaxweynuhu shan iyo toban maalmood gudahood uu ku soo saarayo digreetada cayimaada muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaada guddiga doorashooyinka ee somalilan qoraalka madaxweynaha waxaa kale oo lagu yidhi markaan helay qoraalka guddiga doorashooyinka ee somalilan kuna taariikhaysan labaatanka bisha afraad laba kun afar iyo labaatan ujeeddadiisuna tahay cayimaada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka waxaan soo saaray in doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka la wada qabto saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan geesta kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf ayaan weydiiyey maadaama shalay ay soo saareen qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta siyaasadda ee somalilan tallaabada taasi ku xigta ee guddi doorasho ahaan ay uga sii gudbayaan tallaabadan taabadada ku xigta waxa weeye insha allah ayaamaha soo socda inaanu soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan aanu maanta iclaaminay liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray mxuu ahaa mxuha diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyey u dambeeyey kaarhagna qaatay marka liistadaas oo aan usoo bandhigano siduu xeer kuba dhigayo daneyaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo mxua daneyaasha xisbiyada hadday yihiin iyo ururadaba hadday yihiin waan la wadaagin haddii la ka dhigo markaanu la wadaagno waxaanu gudagelaynaa dabadeedna intaa wixii ka dambeeya shaqaalihii shaqadii iyo hawlihii doorashadu ay ku qabsoomi lahayd haddii la ka dhigo aada iyo aad baad mahadsanta khadar dhinaca kale dallada ururada bulshada rayidka ah ee sonsof ayaa si diiran u soo dhoweysay digreetada madaxweynaha somalilan uu ku cayimay qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo asxaabta qaranka waa kan guddoomiyaha dallada sonsof anwar cabdiraxmaan warsame oo v o eda u sheegay aragtidooda la xidhiidha tallaabada madaxweynuhu qaaday waa su-aal wanaagsan khadar walaalo waa runtaa waa sidaad sheegaysa dee madaxweynuhu maanta ayuu soo saaray muxuu ahaa digreetadii uu ku taageerayey go-aankii commissionku soo saaray runtii dee anaguna ka urra bulsho ahaan dee waxaanu u aragnaa in ay madaxweynaha ka go-an tahay in doorasho dalku aado maadaama uu muxuu ahaa afar iyo labaatan saacadood gudahood ku soo saaray isaguna digreeta madaxweyne halkii sharcigu ka siinayay in shan iyo toban cisho gudahood uu ku soo saaro markaa tani waxay kutusaysaa ka go-naanshaha madaxweynaha ay ka go-an tahay in doorashooyinkii la galo markaa imika waxaad moodaa inay kubadii u wareegtay ninka komishinka doorashooyinka qaranka oo iyaga looga fadhiyo in maadaama ay wax kasta u dhamaystiran yihiin in ay muxuu ahaa doorashadii iyo jadwalkeedii iyo diyaargarowgeedii iyo magaranaysaa sidii dalku doorasho ugu diray lahaa in ay ka shaqeeyaan marka waxaan u aragnaa dee arrin guula oo runtii dee muxuu ahaa madaxweynaha laftiisuna uu dee dadaadka iyo xoogga saaray dee guud ahaana dee dadka reer somaliland ay ahayd go-aan ay muddo dheer sugayeen oo ay u baahnaayeen in mar dalku uu dareero doorasho maadaama doorashooyinku yihiin arrimaha ugu imbortansan ama ugu muhiimsan muxuu ahaa arrimaha dimuqraadiyadda anwar shalay waxaa soo saarteen qoraal aad kaga hadlayseen nuxurkiisuna ahaa in guddiga doorashooyinka la ysgarab taago dhaqaale ahaan farsamo ahaan iyo guud ahaan la taageero haddaad u faahfaahisid dhegeystayaasha muxuu yahay qoraalkaasi war-saxaafadeedka khadra waan soo saarnay walaalo shalay toole waxa uu xooga saaraya laba qodob unba ujeedadiisu ay ahayd qodob wuxuu ahaa in beesha caalamku maadaama ay naga taageeraan dhinaca dhaqaalaha ay muxuaha isgarab taagaan dee commishinka doorashooyinka iyo xukuumaddaba sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa doorashooyinkan qodobka labaadna wuxuu ahaa talooyin iyo iyo muxuaha warbixin aan usoo jeedinaynay dhinacyada daneeyaasha doorashooyinka haddii noqoto xisbiyada haddii ay noqoto ururada siyaasadda haddii ay noqoto shacabka reer somaliland markaas si dhammaan si wada jira muxuu ahaa dee laba kuurooyin garabka la ysugu qabsan lahaa marka runtii dee war-saxaafadeedkana maaha kii u horreeyay aanu soo saarno dhowr jeero horeba dee war-saxaafadasaan ku sheegay ayaanu soo saaray waxaana war-saxaafadeedkaas inta badan ay ka hadlayeen un muxuu ahaa habsami socodka doorashada ugu dambeyn waxaan isleeyahay muxuu ahaa madaxweynuhu dee go-aanka u maanta soo saaray waxa weeye in muxuu ahaa uu diyaar u yahay in doorasho dalka ka qabsoonto annaguna kasoo safaar iyo kowra bulsha ahaanba waanu ku hambaliyeynaynaa madaxweynaha sidaa degdega ee uuga soo jawaabay qoraalkii commisshinku shalay ay usoo direen sidoo kale de waxaanu hambaliyeynaynaa dhammaan shacabka reer somaliland inay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka ay muxuu ahaa ugu dareeri lahayn doorasho bilaa turxaana si xaragan si xaragana lana loo qabsan lahaa iyo ilbaxnimo ku jirto doorashadii loo qabsoomi lahaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa